العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaynu ku jirnay gabadhii xaydada ahayd iyo waxyaalihii ka xaaraanta ahaa wa qiraa'atu lqur'aani qur'aan akhrintii ayaa ka xaaraana wa masu lmisxafi kitaabka qur'aana taawashadii baa ka xaaraana wa xamluhu qaaditaankiisa ayaa ka xaaraana waljuluusu fi lmasjidi masaajidka ku dhagaanshihiisaa ka xaaraana waqiila waxaa la yaxrumu calayhi alcumuuru fiihi inay ka dhex gudubto ayaa ka xaaraana waqiila waxaa laa yaxrumu xaaraan maaha cumuurkaasi iyo ka gudbiddaasi ayaa la yidhi waxaa sheekhu uu leeyahay waxyaalaha ka xaaraanta ruuxa dumara ee caadada leh waa qur-aanka akhrintiisa waxaanay u deliishadeen xadiid abu daawuud uu warinayo iyo qolyo kale sanadkii sanada daciifiyey laa taqra'u alxaa'idu wala aljunubu shay-an min alqur'aan gabadha caadada le iyo qofka jinaabada lehi wax qur-aanka ka mid a akhrin maayaan fuqahaduna waa isku khilaafeen gabadha xayd kale qur-aanka akhrintiisa waxay jumhuurta fuqahadu ay ku tegayaan siay u badan yihiin waa xanafiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada inay xaaraan tahay ruuxa dumari inta ay caadada ku jirto inay qur-aan akhrido walow aayad ka midana ha ahaatee halka maalikiyadoo kale ay ku tegayaan in ay akhrin karta xilligaa dhiiggu uu ka soconayo laakiin haddii uu ka go-o inay maydhato mooyaane qur-aankii akhriskiisa uma bannaana waxaa kaloo ay maalikiyadu iyadana ay u banneeyaan marka ay ama ardayaday tahay ama mucallimaday tahay oo kale ee ardayaday tahay ee imtixaan iyo waxaynkaasi ay ku jirto ama mucallimaday tahay ee ay dad waxu dhigayso iyadana inay akhrin kasta akhrin karta ayay u banneeyaan halka imaamu lbukhaari iyo tabari iyo ibnu mundir iyo daawuud azaahiri iyo ibnu xasmi iyo shacbi iyo alqowl alqadiim lilimaam shaafici ay ku tegayaan inay si mudlaqa qur'aanku ruuxa dumara ugu bannaan yahay ee cadala in akhrido haddaba jumhuurku sidaasay ku tegeen qofkii markaa isagu taa dooranaya isagay jirtaan laakiin dadka yacnii in loo sheego sida ay markaa culimada muslimiinta iyo arrinka waxa laga yidhi ayaa habboon waxaa kaloo ka xaaraanaya kitaabka qur-aanka taabashadii waayo laa yamasu ila almutaharuun ma taabanayaan kuwa markaa la daahiriyey ee bimacnaa dee nafdooda daahiriyey ee daaro qaba mooyaane ma taabanayaan markaa kitaabkaasina waxa weeye waa kitaabka qur-aanka mutahariintana waxaa loo jeeda kuwaa tahaarada qaba ayay yidhaahdeen iyo xadiid markaa daaraqudni uu warinayo dabaraani iyobaa warinaya rag fara badan oo kale laa yamasa alqur'aana weynanaw taaban ilaa daahirun mid daahira mooyaane ama qur-aanka taaban maayo qof daahira mooyaane xadiidkaana bimajmuuci turuqihi albaani waa ku tasiixiyaa waxamlu qaaditaankiisuna isagana waa ka xaaraano dee taabashadii ayuunbay markaa la macno tahay masaajidka inay gasho ayaa ka xaaraan ah xadiid kale oo isagana abu daawuud uu warinayo inii laa uxillu lmasjida lijnubi walaa xaydin anugu u bannayn maayo masaajidka qof jinaabaysan iyo xaydo midna u bannayn maayo xadadkeedu jinaabada weliba waa ka sii adag yahay walaa junubaan ilaa caabirii sabiili masjidka idigoo ka gudbaya mooyaane ha u dhowaanina ayaana qur'aanku ku soo arooray markaa masaajidka inay ku dhex sugnaataana oo ay fadhiisataana ayadana ma bannaana walabthu bilmasjidi bay kuwa kale ka cabiraan ku nagaanshaha masaajidka se fadhiisi ayuu yihi macnaha ishadday isdhex taagta waa u bannaanyahay macnaheedu maahae wuxuu uga jeedaa un ku sugnaashuunbuu uga jeedaa qiil baa wuxuu leeya yaxrumu calayhi alcumuru fiih inay ka gudubtaana waa ka xaaraan oo qowlkaa hore waxa weeye dee inay fadhiisatay kusugnaato maan xaaraanahe inay ka gudubtaa waa u bannaan yahay raqiilkani wuxuu leeya yaxrumu calayhi alcumuuru fiih inay ka gudubtaana waa ka xaaraan maxaa yeele talwiisiya inay markaa wasaqayso ayaa looga cabsanaya waqiila laa yaxrumu xaaraan ka noqon mayo cumuurka iyo ka gudbiddaasi si aanu qofka markaa jinaabaysanba xaaraan uga noqonaynin ayaanu markaa xaaraan uga noqonaynin baa layidhi marka waa imaamu nawowi tasxiixa ayuu markaa halkaa ku qabto wuxu uhi walasaxu ana cumuuraha fi lmasjidi jaa'izun idaa uminat italwiih ama idaa aminat italwiih waxaa qowlka asaxaaya ama wejiga asaxaay masaajidka inay ka gudubtahay waa u bannaan yahay haddii yacni talwiih iyo wasakhayn looga aamin yahay haddii xataa aan idhaahna buu leeyahy waidaa qulnaa bitaxriimihi fanqataca dam wajaaza qabla algusli intaana maydhan xataa ka hor waa ka gudbi kartaa mar haddii uu ka go'o waanu idhaahna yacni ka gudubtaa waa xaaraan wa qiraa'atu lqur'aani qur'aan akhrintii baa ka xaaran wamaslu lmisxafi kitaab qur'aana taabashadii baa ka xaaran waxamlu iyo qaaditaankiisa iyo waljuluusu fadhiisi fi lmasjidi oo macnaa ku nagaansho looga jeedo waqiila waxa la yaxrumu calayha waxaa ka xaaraan alcumuuru fiihi masaajidka inay dhex martaana waa ka xaaraan waqiila waxaa laa yaxrumu cumuurkaasi xaaraan kama aha waida inqataca damu dhiigu markuu go'o irtafaca waxa kor noqday taxriimu sawmi soomkii xaaraanimadiisi waa kor noqotay wa tabqaa saa'iru lmuxaramaati waa baaqi ahaanayaan ilaa an takhtasila inta ay ruuxa dumarihi ka maydhanayso waxyaalo ilaa tobana ayay tilmaamaan culimmadii oo ruuxa dumara ka xaaraana markay caadada leedahay salaaddii ayaa ka mida soomkii ayaa ka mida dawaafkiibaa ka mida kitaabka qur-aan akhrintiisii iyo taabashadiisii iyo qaadiddii iyo ku nagaanshihii masaajidka iyo furiinkii arrimahaas iyo inay u dahaaro qaadato markaa inay biniyati ahaara inay ku dahaaro qaadato yani ay ku maydhato ama biniyati ahaara waxyaalahaasi haddaba laba qaybood bay u qaybsamayaanoo waxna marka uu ka go-aba waa kor noqdeen waxna ilaa ay maydhataba waa saaran yihiin mucaamaladii markaasuu ninkeedu la yeelanaya waa yaro ka mid ahayd haddaba marka uu dhiigii ka go-o oonayse weli maydhanin soomka xaaraannimadiisii waa kor noqday oo xataa haddii waaga in yar ka hor uun berigiisa uu ka go'o deetana waagii u beriyo inay soomkii markaa niyeynayso ayay culimmadu tilmaameenoo walow fajarka dabadi haba maydhatee soomkii way niyeynaysaa mar hadduu go'ay leanna waxay leedahay taxriimku waa xaydkaasuu markaa ku xaaraantinimo isagiina meeshii waa ka baxay mar hadduu meesha ka baxay markaa soomkiina xaaraannimadiisina meesha waa ka baxaysaa furiinka oo kale isaguna meesha ka baxaya laakiin wa tabqa saa'iru lmuxaramaati ilaa an takhtasil inta ay ka maydhanayso muxaramaadkii kale waa joogayaan oo salaaddii ilaa ay maydhato dawaafkii ilaa ay maydhato waa joogaya xaaraannimadiisii kitaabka qur-aanka taabashadiisii qaadidiisii masaajidku nagaanshihiisii waxaasoo dhamm intay ka maydhanayso waa joogayaan xaaraanimadooda laakiin waxaa meesha un ka baxay soomka iyo talaaqiyomas u ka baxa waida inqataca damu dhiigu markuu go-o irtafaca taxriimu soomi soomka xaaraannimo noqoshadiisii waa kor noqonaysaa wa tabaqaa waa joogaysaa waa baqaale saa'irulmuxaramaati muxaramaadka intoodii kale waa joogayaan ilaa an takhtasila ilaa intay ka maydhanayso ila waa joogayaan amay ka gawgisan haddii la waayo walaa taqrabuunna xataa yadhurna yani ha u dhowaanin baan inta ay ka daahirsanayaan ay ka maydhanayaan wa aqalu nifaasi dhiiggaa dhalmada ka dambeeya inta ugu yari majatun waa yacni tufid xooga yaroo dhiigaho markaa uu soo tufo uu riximka iyo ilmogareenkaasi xoogay dhiigo uu soo tufo weeye wa agharuhu sidiisa ugu badana situuna yowman waa lixdan maalmood wa haalibuhu sida haalibka ahina waxa weeye arbacuuna yowman waa afartan maalmood qaalibka iyo si ay markaa dumarku ay u badan yihiin waidaa cabara damu an agara marku ka gudbo fa huwa kalxaydi buu la mid yahay fi raddi celinta ila tamyiizi loo celinayey waalcaadati loo celinayey walaqali walhaalibi aqal iyo haalib loo celinayey waxau kala mid noqonayaa uun xaydkii buu kala mid noqonayaa waxau sheekhu leeyahay nifaasku waa dhiiggaa ruuxa dumara ka yimaada dhalmada dabadeed iyagu shaaficiyadu dhalmo wixii ka dambeeya nifaasa yidhaha wixii dalqiga iyo foosha iyagula socda ma yidhaahdaan nifaasuma yaqaanaa ee iska damulfasaad ama qaada xayd yidhaha iyo qaad damulfasaad yidhaahba waa leeyihiin marka wuxuu leeyahay waxa ugu yar waa mujja qaarkood ayaa markaa goda oo yidhaha mujja ama majja majaduna waxa weeye waa xoogay uu soo tufo markaa dafca weeye majajtu lmaaa bimacnaa waan tufay baa la yidhaahdaa marka maja ama muja midka hadduu taba dhaho waxa weeye waa xoogayga uu soo tufayo riximka iyo ermagareenkaasi kuwa kalean laxday yidhaahdaan kutubta kale laxda waa ilbiriqsi macnaha waa intuu socon karo inta ugu yari waa intaa waana istiqraa' iyo dabagal markaa dumarka lagu sameeyey ayaa sugay inta ugu badanuu socdaana waa lixdan maalmood taasina waxa weeye ayana istiqraa' iyo dabagal ayaa lagu ogaaday kaanat ilfasaau tajlisu calaa cahdi rasuuli llahi arbaciina yowman wa arbaciina leyla yacni cabdiyaasi wuxuu tilmaamayaa markaas haalibka oo wa haalibu arbacuuna yowman haalibkiisuna waa afartan maalmood xadiidka abu daawuud uu warinayo iyo rag kalena waa warinayaan oo sanadkiisuna uusa imaamu axmed iyo baa la warinaya tirmidi asxaabu sunankii baa la warinaya iyo bayhaqiyu waxay ayd gabadha nifaaskana mid fadhiisato wakhtigii rasuulka arbaciina yowman ayay fadhiisan jirtay xadiidkana waa la tasxiixiye haddaba wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu dhiiggii ka gudbo agarkii hadduu ka gudbo oo lixdankiya buu ka tallaabay oo lixdankiya wax ka badan buu socday fahuwa kalxayde xayd buu la mid yahay markuu agarkiisa oo shan iyo tobankii cishaa ka gudbo xaggee buu kala mid yahay fi raddi ila tamyiizi gabadhu hadday mumayiso ahayd ee gabadha caadada leh hadday mumayiso ahayd oo ay dhiyagii ama ku kala soocaysay midab ama ur ama adkaansho ku kala soocaysay dee waxaanu dhi kaa markaa awoodda badan baa caadadii noqonaya ka kalana wuxuu noqonayaa dhabar furankii xaggaa haddii ay dee dhiig qawiya iyo mid daciifa arkayso dee kaa daciifkala istixaadada ayuu nifaaska ayuu ama dhabar furan buu noqonayaa kaa kalena wuxuu noqonayaa nifaaskii buu noqonayaa oo markaa ka qawiga ahina lixdan cisho aanu ka badanin waa loo celin markaa kaasi waa fi raddi ila tamyiisi waaw celinta loo celinayo ruuxii dumar ahayd tamyiisna loo celinayo ama nifaaskii midaa ku bilaabatay haata ama muctaado midkay doodabana hadday tamyiis iyo kala garashyo kala socday labadii dhiig ay jiraan taasunbaa loo celinayaa sidii xaydadaba loogu celinayey waa inaanu qawiguna lixdan un ka kordhin tii mubtadaadaha laxada ayaa loo celin qowla arbaciina ayaa loo celin ayuu leeyahay sidii markaa yowma waleyla iyo loogu celinayo khamsata casharkii iyo walcaadati caadadii sida loogu celinayo waxay kala mid tahay fi raddi ila tamyiizi wailalcaadati iyo caada in loo celinaya hadday ruuxa dumare caado ay garanaysaa u sugnaatay oo saddex jeer iyo laba jeer iyo bay dhashay nifaaskeedu afartan buu ahaa kadib bay dhashay dhiiggii baa sidii markaa ku socday cadadaasaa loo celina waxa la dhahay afartankii uun ka dhiga markaa dhiigaa wixii kalena waa istixaada wal aqali waalghaalibi inta yar iyo markaa inta qaalibka inta ugu yar iyo inta qaalibkaa kabadhu hadday nifaaska bilow ku tahay dee labadii qowl ee gabadha mubtadaada xagga talaaqa ku xaydka ku haydba si loogu celinayay ayaa loo celinayaa qaarna waxay leeyihin aqalu nifaas oo majadiga baa loo celinaya qaarna qaalibkii oo arbaciinkaa baa loo celinaya ayay leeyihin oo halkaana waxay kala mid tahay gabadhii xaydada ahayd ayay halkaana kala mid tahay wa aqalu nifaasi nifaaska waxa ugu yar majatun tufid markaa uu riximku xoogay uun soo tufo ama laxda ilbiriqsi ayaa ugu yar inuu ka socdo wa agaru inta ugu badana situuna yowman waa lixdan maalmood wa haalibuna arbacuuna yowman waa afartan maalmood wa idaa cabara damu dhiigga nifaasku alagtara intii ugu badnayd nifaaskii lixdankayd hadduu ka gudbo fahuwa kan xaydi buu lamid yahay fi raddi celinta ila tamyiizi loo celinayo iyo wlcaadati iyo wlcaqali intii yareeyey wlhaalib intii qaalibkeed si loogu celinayay wa idaa nafusat ama nufisat almar'atu haweenaydii hadday dhiiggii nifaaska aragto xaruma calayha waxaa ka xahaana ma yaxruma cala alxaydi gabadha xaydada wixii ka xaaraantinimaabaya baa ka xaaraantinimaabaya wayasqudu canhaa tan fasadaa waxaa ka dhacaya ma yasqudu cala alxaa'idi taxaydada wixii ka dhacayay wa tagsilu lmustaxaadatu gabadha mustaxaadadahi waxay maydhaysaa farjahaa wa tacsibuhu waanay xidhaysaa waa gufaynaysaa wa tatawada' likulli fariidatin salaad kastoo faralana waa u weysaysanaysaa waxau sheekhu yidhi ruuxa dumari nufisat bidami nuuni wa kasri اlfaa'i nufisat yacni hadday dhasho oy dhiiggii nifaaska aragto waxa ka xaaraana wixii gabadha xaydlada ka xaaraan noqonayay oo dhan ayaa ka xaaraanayo ayadii ayuunbaa looga qiyaasanayaa wixii ka dhacayana waa ka dhacayaan maxaa yeelay waa dhiig xaydoo ururay unoo xamliga dartii ururay bay yidhaahdeen isagaoo ururay soo bixitaankiisaasina wuxuu la mid yahay isagoo xilligiisii soo baxay dhiiggan caadadaahi wakhtigiisa markuu soo baxo soo xukunkaama lahayn iminkana waa isagii oo ururay oo xilligan soo baxay marka markuu urur ku soo baxo waxay la mid tahay isagoo dee sidiisii kala socodkiisii u soo baxay wayasqudu canha maa yasqudu cala alxaa'idi wixii ka dhacayana waa ka dhacayaan haddaba ruuxa dumari waxay maydhaysaa buuri xubinkeeda ayay maydhaysaa taranka marka ay daaharo qaadanayso nijaasadii bay ka maydh wa tacsibu way xidhaysaayo intay gufayso ayay dabeetana maro dusha kaga xidhi si markaa dee dhiigga ay u celiso si xadiidkii abu daawuud uu warinaya hore aan u soo tilmaamay oo ahaa markay muddadaa ka guda faltakhtasil ha maydhato kadibna markaa maraha isku gubayso uma litusalli ha tukato yacni intay mare maydho dabeetana ku xidho ha maydhato yacni cudbiday weliba yacni dhiiga iminkana yacni dee waxyaalo loogu talagalay ayaa markaa jira oo xafaayadaahoo markaa isticmaalaya oo dhiigga ka nuugaya waana weysaysanaysaayoo likulli salaatin likulli fariidatin salaad kasta oo farala waa u weysaysanaysaa maxaa yidhi faadima binta abi xubaysh wuxuu yidhi waidaa kaana laakaru fatawada'i wasalli fa inamaa u cirq marka kala yimaado weysayso oo tuko faida aqbalat alxaydatu fadaci salaa waidaa adbarat faksili canka dam dhiigga iska maydhi watawada'i likulli salaatin xataa yaji'a dalika alwaqtu intuu ka imanayo wuxuu yidhi sheekhu waidaan nufisat markay ruuxii dumar ahayd ama nufasat fa'dana waa la kasrin karaa waana la godi karaa ama na nuunka ayaa lana godi karaa lana fadxin karaa fa'da laakiin waa la kasrinayaa nafisat ama nufisat markay dhasho ayaa la yidhaahdaa markaa wuxuu yidhi sheekhu waidaa nafisat ama nufisat ilmaratu markay dhashay dhiiggii nifaaska aragto xaruma caleyhi waxaa ka xaran maya xaruma cala alxaadi wixii ka xaraan noqonaya wayasqudu canha ma yasqudu cala alxaadi wixii ka dhacayana waa ka dhacaya wataksilu lmustaxaadatu farjaha xubinkeeda meydhi watacsibuhu waana xidhaysaa wa tatawadaw likulli fariidatina waa u weysaysan walaa tu'akhiru dibdhigi maysa bacda tahaarati tahaarada dabadeed alishtiqaala inay isku hawsho biasbaabi salaati salaadda asbaabteedii iyo wadukuli fiiha geliddeedii fa in akharad hadday dib dhigto walxaal damuhana yejri uu soconayo istanafat iطahaara tahaaradii way soo bilaabmi ee wain inqataca damuha fi asnaa'i salaati salaadda dhexdeeda hadduu go'o istanafat iطahaarata iyo wasalaataba way soo cusboonayseen wa qiila waxa lay tandiifihaa way ku soconna waa layd wa xukmu salasi albawli wa salasi almadyi xukmu lmustaxaadati mustaxaada xukunkeed ayuu leeyahay dadka ay waxyaalahaasi ka socdaan ee lagu imtixaamo wuxuu leeyahay sheekhu ruuxa dumari marka ay sidaa u tahaaro qaadato tahaarada dabadima dib dhigayso oo ka daahi mayso inay isku mashquuliso asbaabtii salaada hadday tahay markaa qibladii oo ay dee haddii ay ka qaldanayd ay ku dadaasho cawradii oo ay asturto aadaankii iyo aqiimiddii jamaacadii sugitaankeeda ama jumcihii waxyaalo markaa asbaabu salaa ka baxsan waa inaan isku mashquulinin iyadana kadib dhicin markaa waa inay asbaabta isku mashquulisaa iyo waddukhuli fiiha geliddii salaadda la gelayay waa inaana dib dhigin iyadoo iska ilaansi xadad inuu ka soo baxo intii suurtagal ah haddii ayse dib dhigto sababaha waxaan ahayn bay u dib dhigtay oo intay daaro qaatay bay iska sheeko tagtay wadamuha yejri dhiiggina waa ka soconaya isanafati tahaara tahaaradii dib ayay usoo bilaabmaysaa usoo bilaabaysaa maxaa yeelay xadadkan dee ka yimi ee ka socdaa wax la iska ilaalin karaya ayuu haayo dee intay markaba tahaaro qaata ay markaa cibaadadii gasho ayadoo markaa wax badan aanu ku imanin ayay salaaddii gelaya laakiin maadaama ay muddo dee iska sii joogtay dee xadadkaa iska soo dabadhacaya dhiiggaasi tahaaradii wuu burinayaa markaa wuxu uhi walaa tu'akhiru haddaba wuxuu uhi hadduu dhiiggii ka go'o fii asnaa'i salaati salaadda dhexdeedii buu kaga go-ay way bogsatay caafimaad bay dareentay horena saasi uguma iman jirin istaanabati tahaarata wasalaa tahaaradii iyo salaaddii labadaba way soo cusboonaysinoo dib bay usoo bilaabay liannahu dee dhiiggan iyo waxaan waxa loogu cafiyey cilaa jirtay oo daruura ayaa jirtay mar haddii ilaahay wixii ka kaxeeyey daruuradii meeshii way ka baxday markaa waa inay saani usoo tahaaro qaadataa dabeetana salaaddii si fiican u tukataa qiil baa wuxuu leeyahay tandiifiha waa ku soconaysaa sidii qofka mutayamimkii hadduu biyo salaadda dhexdeeda ku arko dee waa ku soconayo salaaddiisa waa iska wadanayay halkanna waa sidaas leeo gabadhu salaaddeeda ayay iska wadan oo ay dhammaystiraan waxaa kaloo sheekhu yidhi qofka salisulbawlka qaba ee kaadidan ay ka soconaysa ragyo dumar midku dano ahaado ama salisulmadi madidu ay ka soconayso ama yacni saxaradu ay ka soconayso waana dhacdaa dadka iminka xawaadida iyo shiralka markaas gala ayaa inta badan dad markaa dhiig ka soconaya kaadidii ama saxaradii on control line ayaa dhacdaa markaa dadka ay waxyaalahaasi ka socdaan ka xukmi lmustaxaadati gabadha mustaxaadada ee dhabar furanka qabta oo kale ayuunbuu markaas la xugun noqonayaa arrimaha aan soo sheegnay maydhashadii ma maydhiddii iyo xidhiddii iyo weysadii faralkaasi wakhtigiisa in la yska maydhayo oo la xidhayo oo la weysaysanayo iyo in weliba salaaddii loo degdegayo iyo haddii uu ka go-o isagoo salaaddii ku jira inuu dib u soo cosboonaysiinayo arrimahan markaa aynu soo sheegnay oo dhan ayay kala mid noqonayaan walaa tu'akhiru ruuxay dumarahay dib dhigi mayso bacda tahaarati tahaarada dabadeed alishtiqaala isku mashquulinta biasbaabi salaati salaada asbaabteeda isku mashquulsanya wadukhuuli fiiha gelideedii fa in akharad hadday dib dhigto wadamuha yejri dhiiggeeduna isagoo soconaya istahlabat iطahaara tahaarada waa cusboonaysiinaysaa wain inqataca damuhaa dhiiggeedu hadduu goo fii asnaa'i salaati salaada dhexdeeda istahlafat iطahaarati wasalaa tahaaradii iyo salaadiiba waa soo bilaabaysaa wa qiila waxa la yidhi tamdiib fiiha waa ku soconaysaana waa la yidhi wa xukmu salis ilbawli kaadidaas socoshadeeda iyo wa salis ilmadiy madiya socoshadeeda xukmu lmustaxaadati mustaxaadada xukunkeedii oo kale ayuunbuu qofkaasi markaa leeyahay ama yacni qofka dhiig baa masalan ka soconaya iyo wixii markaas kale ee la midka ahaa waxay markaas isku xugun noqonayaanuun qofka mustaxaadadaasoo axkaamta ay leedahay mustaxaadadu ayuunbaa markaas qofkana u yeelanaya in badan baanay markaas ka hadlaan fuqahadu yacni axkaamta xaydka iyo nifaaskaas iyo istixaadaya aad bay uga hadlaan niman runtii maskaxdooda aad iyo laxaad u shiilay oo markaas xukunka aad u caddeeyey weeye oo ilaahay shareecadiisa iyo diintiisa ku ilaaliyey yacni xaalad kasta iyagoonay waxaanay soo marin ayaa haddana dabagal iyo la socod iyo weydiin ay dumarka weydiiyeen ayay markaa axkaamtaa faraha badan ee kala shileen ee kala dhigeen ay markaa inoogu soo dhigeen marka lama odhan karo macnaha aniga waxba igama khuseeyaan waayo way kaa khusaynayaano dumarkii dee gees walba way kaa xigaan haddii aad markaa qofku waxbaraya dee u sheegaya ama markaa fatwo iyo arrimo jeedinayana dee goor walba waa ku hor imanaya arrinkoodii oo in la bartaa waa arrin laga maarmaana ayaga markaas in la baraana arrin iyaduna laga maarmaana weeye ee macnaha wax mala yacni aho marka la yar fahmi waayo uun sidii labadii xero wee yidhi yacni aan labada xashood ba isku dhajinno yacni in la isku dhajiye maahee in markaas si fiican loo fahmo oo loo dhigto oo loo raacdo ayaa markaa wanaagsan baabu isaalati najaasa wallahu aclam markaa inoogu joogo alxamdu lilah rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal baabu isaalati najaasa najaasada suulideedii iyo iska tirideedii ayuu u baab yahay marka najaasa waxaa la yidhaahdaa xagga luqada kullu mustaqdar waa wax kasta oo la qurhumaysto xagga istilaaxana laba tacriif ayay ku tacriifiyaanoo mid waxooga yar dheer iyo mid gaaban war waxaa yidhaha kullu mustaqdarin yamnacu sixata asalaati xaysu laa murakhisa waa shay kasta oo mustaqdar ah oo la qurhumaysto oo diidaya salaadda ansixitaankeeda haddii aan wuxuu ruqseeyaa qofka aanay jirno masalan dee qof wuxuu ku tahaaro qaato waaye oo kale aanu ahayn waxaa mustaqdarka ah ee salaadda diidaya ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo yidhahdaan kullu caynin xaruma tanaawulaha waa cayn kasta iyo shay kasta oo xaaraan noqday qaadashada cala alitlaaq maca imkaaniha iyadoo suurtagal tahay laa lixurmatiha xurmo markaas aanu tanaawulkeedu xaaraamu noqon aw istiqdaarihaa ama qurhumaysi aw dararihaa ama dhib fii badanin aw caqlin jidh ama caqli ay dhibayso dartii aanu xaaraan noqonin waa inoo tirinayaa markaasoo wuxuu yidhi wاnnajaasatu najaasadu hiya albawlu waa kaadida waalghaayidu iyo saxarada waalmadiyu madida walwadiyu iyo wadida wa qiila waxaa li wamaniyu hayrilaadamiyi aadamihi wixii aan ahayn biyihiisa taranka wa qiila waxaa li wamaniyu malaa yukalu laxmuhu waxaan hilibkiisa la cunin manidiisa oo hayr ilaadamiya aadami aan ahayn wadamu dhiiggii weeye walqayxu maraxdii weeye walqayu mantagii weeye walkhamru iyo khamrigii weeye wanabiidu nabiidkii weeye isagana walkalbu iyo aygii iyo walkhanziiru doofaarkii iyo wamaa tawallada minhuma wixii labadooda ka dhashay aw min axadihima ama midkood ka dhashay waxa uu leeyahay sheekhu nijaasadu haddii aynu tirinno waa kaadidii ayaa ugu horraysaa maxaa yeelay kaadida bini aadmiga ayada waa la ysku waafaqsan yahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam ninkii reer baadiyaha ee masaajiga ku kaajay xadiidkii saxiixa ahaa waxa uu yidhi waadaan biyaahun inagaga shuba kaadidiisa waxaa kaloo isagana xadiidkii ahaa kaadida iska hubsada oo markaa kaajiisaan iska hubsada cadaabulqabriga badidiisu isaga ayuu ka yimaadaa ama labadiisa labadii nin ee uu yidhi waa la cadaabaya labadan qabri labada qof ee ku jira wax weyna lagu cadaabi maayo midkood kaadida ayaanu iska ilaalin jirin oo aanu iska dhowri jirin markaa mid waa kaadidii ka kalena walqaa'idu qaa'idkii iyo isagana markaa saxaradii bini aadmiga weeye oo isaguna waa nijaas waayo dee xadiidka markii sala allahu alay slam nebigu uu yidhi ninkii iila kaalay ibnu mascuud sidaa bukhaari warinayo uu yihi saddex dhagax baan ku isjijaystay i keen wuxuu la yimi laba dhagax iyo saara ayuu la yimi saaradii ayuu tuuray wuxuu uhi waa rijsun ama rigsun waa nijaas buu yidhi markaa markaa tii xayawaankuba haddayn kastoy dameer ahayd dee tii bini aadmiguna iyaduna waa ka sii xag jirtaa mar hadday kaadidiiba markaa ay nijaas noqotay kana waa ka sii xag jiraa bay yidhahdeen madidii ayaa markaas iyaduna ee nijaasooyinkii ka mid a madidu waxa weeye waa biyo cad oo dhegaya oo hadyo gooraaleh yacni markaa ay hamada qofku ay kacdo iyo ciyaarta agtada ayay markaa ku soo baxdaa iyadoon weliba sidii markaa aan u soo baxaynin dee manidii ay u soo bixi jirtay waxaana markaa ay u dalisay xadiidka imaam muslim warinayo cali bni abi aalib wuxuu leeyahay waxaana nin madi badan waan ka xishooday inaan rasuulka weydiiyo dee inantiisii ayaan qabay oo miqdaad ayaan faray inuu weydiiyo dabeedna waa weydiiye wuxuu hi xubinkiisa taranka ha ka maydhayo jidhka inta iga gaadhay hana weysaysta buuli wadida ayaa iyaduna markaas ee nijaasooyinka ka midi ayuuna waa biyo cad oo markaas adag oo hadyo gorale kaadida dabadeed ayay yimaadaan ama qofku marka uu wax culus qaadayo ayay ka soo baxaan iyaguna waa wax makhrajulbawlkii uun ayana ka soo baxay oo kaadidii iyo madidaas ayuunbay la mid noqonayaan qiil baa waxa uu leeyahay manida wixii aan aadami ahayn noolo allyaaliya noolihii kaleen bini aadmi ahayn manidiisa iyo biyihiisa tarankuna ayaguna waa nijaas ama xayawaan la cuno ha ahaado ama midaan la cunin ha ahaado maxaa yeelay geerida dabeedba mar hadduu nijaasoobayo dee markaa intaan ruuxdii lagu afuufinna ila manidan unbaa qofka noqonaysa hadhowta markuu geeriyoodo nijaas noqonaya dee intaan ruuxdii lagu afuufinaysoodii yihiinna waxay yidhahdeen waa nijaasun manida aadamigu iyada waa khilaafsanto iyada waxa la xataa bacda almowt qofkii dee waa daahir markaa manidiisa iyada nijaas maaha bay yidhahdeen waxa kale oo markaas iyana qiil kale leeyahay wa maniyu maa laa yukalu laxmu hayr ilaadamiyi qiil baa wuxuu leeyahay maya manida waxa aan hilibkiisa la cunin ee aan aadami ahayn ayaa markaa manidiisu ay nijaas tahay oo manida aadamigu markaas ayada waa daahir oo waa dee kalaamaysan yahay xayawaankana aynu cunno hilibkoodana manidiisuna waa daahir oo dee mar haddii caanihiisiiba daahir yihiin manidiisina ayaduna la mid ayuunbay noqonaysaa bay yidhaahdeen waxaa kaloo isagana nijaasooyinka ka mida dhiiggii ow daman masbuuxan se ilaahay yidhi dhiiggaa markaa soconaya ee dureeraya weeyaan oo isaguna waa nijaas bay yidhaahdeen oo taas ayay u daliishadeen inkastoo dhiiggaa bini aadmiga markaa waxa daliilahoo sugan oo saas aan loo haynin walqayxu madaxdii weeye iyaduna waa dee dhiig fadhiistay uun sadiidkii amirilkuna isaguna waa la mid walqayu isagana mantagii ayaa isaguna la mid ahoo waxyaalaha markaa dee xagga hoose isku bedelay ayay markaa ka mid yihiin oo waa sidii saxaradii oo kale ayay markaas noqonaysaa xadiid markaas la daciifiyey oo se weliba aad iyo dhaxaad loo fogeeyey ayay deliishadaan inamaa taksilu thawbaka min albawli waalghaayidi waalmaniyi waaldami waalqay'i waxaad maradaada ka maydhaysaa kaadida iyo saxarada iyo manida iyo dhiiggeeyo iyo qayga iyo malaxda ee qayi mantaga ayaad ka maydhaysaa marka nin thaabit ibnu xamaad la yidhahha xadiidiisu wada manaakir yihiin oo daciifun jiddana ayaa markaa madaarka xadiidka uu yahayo waa daciifun jiddan baa la yidhi culimada qaarkoodna munkar baabay ku tilmaameen khamriga ayaa isaguna nijaasooyinkii ka mida waayo waxay leeyihiin ilaahay baa yidhi inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu walasdlaamu rijsu min camali shaytaan waa rijsi rijsigaana waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen nijaas waxyaalahan kalena markaa inaanay nijaas ahayn baa laysku waafaqsay ee maysirka iyo ansaabta iyo islaamta markaa nijaasadii isaga ayay ku hadhay bay yidhahdeen halkaasay deliishadeen waana masala ay culimmadu isku khilaafeenoo inuu nijaas yahay jumhuurulculamaa iyo afarta madhabood ay ka mid yihiin ayaa markaa ku tegay sheekh islaam ibnu taymiya iyana sidaas ayay markaa doorteen inay markaa khamradaasi iska daahir tahay rabiicat ara'yi iyo leyth iyo musani iyo rag badan oo salafka ka mid ah ku tegey shawkani iyo sancaani iyo axmed shaakir iyo albani iyo qoryahaasina waxay ku tegeen inuu markaa daahir yahay oo aanu nijaasayn oo wax loo hayaa aanu jirin waxalaana cadaradan iyadana alkool kale alkool kale he yacni mararka qaarkood sida furcadaha oo kale ee islaamuhu markay cabbaan ay ku sakhraamaan qoryaha dee qaba khamrigiiba inaanu nijaas ahayn ile khamrigii unbay markaa uga qiyaasanayeen haleeshiinayeen dee inaanu nijaas ahayn bay markaa isaguna ay qabaan qoryaha inuu khamrigu nijaas yahay qabaana in markaas wax yaroo aada isaga kooban uu yahay oo markaas iska macfiya ayay ayaguna qabaan khamrigii markaas weeye nabiidkiibaa isaguna nijaasooyinkii ka mid a nabiidka culimada qaarkood waxay ku kala saareen waxay dhahan ka laga sameeyey cinabkana khamri baa la yidhaahdaa kan zabiibta iyo timirta iyo malabka iyo xuubta kale laga sameeyena nabiid baa la yidhahdaa hase ahaatee nabiidku waxa uu kaga duwan yahay waa uun adigu biyo ama timir iyo waxoogay cinaba lagu tuurayoo dabeetana waxoogay khamiira sameeyey ayaa nabiidka la yidhaahdaa ee kuwaasina iyagu macna alkhamri ayuunbay leeyihiin aygii ayaa markaa isaguna waxyaalihii nijaasta ahaa ka mida waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi weelka midkiin waxaa daahirinaya markuu aygu afka geliyo toddoba jeer inuu maydho markaa daahirinna dee waxaa loo isticmaalaa ama xadas ama nijaaso weelkii xadas male markaa inay nijaasi meeshii ku jirto ayaa ka soo baxaysa waxaa kaluu yidhi walkhinziir iyo doofaarkii isagana waa nijaas oo isagana waxay uga qiyaasteen uun ayga ayay uqaysta weliba waa ka sii xun yahay ayay yidhaahdeenoo isaga xaalanaba lagu kaydaysan maayo laakiin bal dib baynu ka eegi doonaa markaynu tahaarada ka hadlayno waxa uu sheekhu yidhi wاnajaasatu iyo albawlu kaadidii weeye walqaydu saxradii wاlmadiyu madidii wاlwadiyu waqiila waxa li wamaniyu hayr اlaadamiyi aadami waxaan ahayn madidiisiina waa nijaas waqiila waxa li wamaniyu malaa yukalu laxmu waxaan hilibkiisa la cunin manidiisa ayaa nijaas oo hayrilaadamiyi aadami aan ahayn wadamu dhiiggii weeye walqayxu malaxdii weeye walqayu iyo mantagii walkhamru iyo khamrigii weeye wanabiidu nabiidka iyo markaa biyaha la khamiiriya timirta iyo cinabka lagu tuuray weeye walkelba aygii weeye walkhanziiru doofaarkii iyo wamaa yuuladu wixii la dhalo ama wamaa tawallada minhumaa wixii ka dhashay labadooda iska dhaleen oo min axadihima ama midkood xayawaan kale uu ka dhalay waalmaytatu baktigii weeye ila samaka waljaraada ayaxii iyo kalluunkii mooyaane iyo walaadamiya aadami mooyaane fii asaxi alqowlayni laba qowlkooda asaxaa haddii aan qabannoon ku soconno wamaa shay weeye laa yukalu laxmu aan la cunin hilibkiisa idaa dubixa marka la gowraco wa shacru lmayitati baktiga timihiisii weeye wa shacaru maa laa yukalu laxmu waxaan hilibkiisa la cunin timihiisa weeye idanfasala markuu soo socmo fii xaali xayaatihi inta uu nool yahay haddii uu marhaa ka soo socmo walabanu maa laa yukalu laxmu waxaan hilibkiisa la cunin caanihiisa ayaa nijaastii ka mid ah hayr alaadamiyi oo aan markaas aadami aan ahayn waxa uu sheekhu leeyahay waxyaalaha kale markaa nijaasooyinkii ka mid a waa baktigii waa waxa liyaaliya wax kastoo nolosheedii ay ku baxday gowrac sharciya waxaan ahayn baa la yidhaahdaa mayta la yidhaahdaa marka haraggeed iyo iyadii haddaan haraggeeda la megdin waa nijaas markaasoo lama qaadan karo ilaahay baa xurrimat calaykum almayta ayaa laydinka xaaraantinimeeyey xaaramaynta waxaan markaa muxaramayn daranno ku jirin nijaasadiisa ayay tusinaysaa ayuma yhaabi dubiqa faqad tahura haragga layaaliya haraggii la megdiya waa daahiroobay dee waxayna tusinaysaa marka hore inuu nijaas ahaa wuxuu ka soo reebay uun kalluunka iyo ayaxa waa ka soo reebay ayaga bakhtigoodu ma aha nijaas in la cuno ayaa bannaan uxidla lanaa maytataani wadamaani si xadiidkii ibnu maaja iyo ragga badan ay warinayeen imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo rag badan baa warinaya bayhaqi iyo sanadkiisuna waa saxiix xadiidka culamada qaarkoodna xasan bay ku tilmaaman uxidla lanaa maytataani wadamaani baa naloo xalaaleeyey markaasuu yihi labada mayd waxa weeye waa kalluunka iyo ayaxa labada dhigna waa beerka iyo beeryarada ayaa markaas naloo xalaaleeyey buuri aadamiga isagana bakhtigiisu nijaas maaha fii asaxi lqowlayni laba qowlkooda asaxaa haddii aynu qabanno isaguna nijaas ma aha maxaa yeelay nebigu cuhmaan ibnu madcuun ayaa intuu dhintay kadib ayuu dhunkaday iyadoo markaa ilmana ay ka dareerayso hadduu nijaas ahaan lahaa dee markaa ma dhunkadeen waana xadiid markaas abu daa'uud iyo tirmidi iyo rag badani markaas ay warinayaan waxaana laynagu addoonsay inaan maydhno dee shayga nijaastaana layskuma addoonsaa in la maydho maxaa yeeley maydhigiisu nijaaso ayuunbuu sii kordhiya waana mukaram oo dee ilaahay baa karaameeye oo walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi karaamadiisana uma habboonto in la yidhaahdo marka uu geeriyoodo waa nijaas geesiduu weliba xadiidkii ahaa ina almu'mina laa yanjusu xayan walaa mayita xaakim uu warinaya qofka mu'minka ahi geeriya nolol toona kuma nijaasoobo markaa fii asaxi lqowlayni buuna yidhi qowlka labaad waa nijaas buu leeyo bakhtiyada kale ayuu bini aadmigu la mid noqonayaa waxaa kaloo ka mida buuri waxaan hilibkiisa la cuni jirin haddii la gowraco isaguna waa nijaasoo gowracaasi waxba u faa'iidayn maayo oo ma xalaalaynaynin tahaarana u korrin maayo haddii dameer la gowraco waa nijaastiisii uun bakhtiga markaa timihiisii ayaa isaguna nijaas ah maxaa yeelay waa shay xayawaankii la xidhiidhsan markuu nool yahayo markuu dhintaba waa shay abuur ahaan ula xidhiidhsan markaa geeridiisa dee waa ku nijaasoobayeen si xubnihiisi kalaba ay ugu nijaasoobayeenoo wuxuu soo gelayaa bay leeyiin magaca maydkana leeyahay ayuu soo hoosgelayaa waxaa kaloo ayana nijaasa shayga aan hilibkiisa la cunin timihiisa haddii isaga oo nool ay ka soo go-aan ay ka soo baxaan isagana waa nijaas oo maa ubiina xadiidkii saxiixa maa ubiina min xayin fahuwa mayitun wixii qof wax nool laga soo gooyey mid dhintay weeye laakiin shayga la cuno ee xoolaheenni oo kalea dhogortoodu ayadaa nijaas maaha wa min aswaafiha wa ubaaliha wa ashcariha asaasan wa mataacan ilaa xiin ilaahay baa inoogu manno sheegtay in markaa alaab iyo asaas markaa guri laga dhiganayo ilaahay baa taa inoogu manno sheegtay waxaa kaluu leeyahy walabanuma laa yukalu laxmuhu hilibkiisa waxaan la cunin canihiisuna waa nijaa hayr ilaadami oon aadami ahayn aadami isagoon hilibkiisa la cunin ba canihiisu ay daahir yihiin laakiin waxaa liyaaliya wixii kalen hilibkiisa la cunin canihiisuna waa nijaas sida markaa dameerihii oo kale ilaa caanahoodina markaa nijaas ayay noqonayaan halkaa markaas imaamu nawowi markaa tasiixa waxoogay buu ka qabtay marka halkaasoo wuxuu yidhi wa ana shacra alaadamiyi wa saa'ira ajzaa'ihi aadamiga timihiisa iyo ajzaadiisa inteeda kale almunfasilati fii xayaati soo soocantay waalcalaqa wa rutuubati farji lmara walbahima taahira oo ayana in inoo dambaysiya in hore ayuu isku qabtay wuxuu ihi waalmaytatu bakhtigii weeye ay waxyaalaha nijaasta ka mida ila samaka waljaraada ayaxiya kalluunkii mooyaane walaadamiya aadami mooyaane fii asaxi lqowlayni laba qowlkood asaxa haddaan qabanno wamaa shayga laa yuukalu laxmu hilibkiisa aan la cunin idaa dubixa marka la gowraco ayaa isaguna nijaasooyinka ka mida wa shacru lmaytati bakhtiga timihiisa ayaa ka mida wa shacaru maa shay timihi ayaa ka mida laa yuukalu laxmuhu hilibkiisa aan la cunin idanfasala markuu soo socmo fii xaali xayaatihi isagoo nool walabanu maa laa yuukalu laxmuhu waxaan hilibkiisa la cunin caanihiisa ayaa nijaasa hayr laadami iyo aadami aan ahayn wlcalaqatu caraqadii iyo markaa xinjirtii iyo walmudqatu saabdintii iyaguna waa nijaasu axad ilwajhayni laba weji midkood haddaan qabanno warudubati farjilmara ruuxa dumara xubinkeeda tanaga qoyaankiisuna isna waa nijaas bidaahirlmadhabi madhabka daahirkiisa haddaan qabanno iyo wamaa yanjusu bidalika kaa wixii ku nijaasoobay isaguna waa nijaas waxaa kaluu sheekhu leeyahay waxa nijaas ah walcalaqa calaqadu waa markaa dee ilmuhu uu sabaysmayo ee uu nudfada iyo candhuufta ka gudbo afartanka labaad waa calaqada iyo xinjirta uu noqdo ayaa la yidhaha markii uu ruuxii dumar ahaa ka soo dhaco mudqadana inkastoo nusakhu aanay mudqada isku wada waafaqayn fii axad ilwajhayni laba weji midkood haddaan qabanno mudqaduna waa afartanka saddexaad waa markuu hilib yar noqdo hadduu ruuxii dumar ahaa markaasaa kaga soo dhaco isaguna nijaas buu noqonayaayo dee dhiiggii ayuunbaa la haleeshiinayaa laakiin si aynu markaa halkaaba aynu ku soo tilmaamaynay yacni nawaawiya markaa inay daahir yihiin ayay markaa qabanayaan fii axad ilwajhayni buyna yidhi wejka kale markaas inuu daahir yahay ayaa asaxaho asax ayawaan daahira weeyaan baydhahay waxaa kaloo isna nijaasa weynayaan rutubati farji lmar'a ruuxa dumara xubinkeeda taniga qoyaanku sameeyana waa nijaas fii daahirilmadhabi haddaan qabanno maxaa yeele meel nijaaseed ayay ka dhalatay aaniga waxay leeyihiin ma waa iska daahira waa sidii dhididka oo kale waana meelaha uu isku qabtay buu yihi nawaawi wa ana shacra alaadamiy wasaa'ila ajzaa'ihi almunfasila yani waa asnawina isna waxaan leeyahay isna sidaasunba asnawina kusii raacay wa ana shacra alaadamiy wasaa'ila ajzaa'ihi almunfasilati fii xayaatihi intuu noolaa soo soocantay walcalaqa iyo warutubati farji ilmar'a walbahiima neefka xolana waa raaciyeen daahiratun markaa daahir weeye iyo markaa wixii ku nijaasoobay buu ihi wamaa yanjusu bidalika waxa aan soo sheegay nijaasooyinkan aan ka soo hadalnay oo dhan wixii markaa ku nijaasoobeyna waa nijaas si hadday caanihii oo kale dee nijaasooyinkaas ku dhacaan haddii wax kale oo qalaaqoyan markaas ay ku dhacaan waa nijaasaynayaan iyagana wlcalaqatu wlmudqatu baa nijaasa fii axad lwajhayni laba weji midkood haddaan qabanno warutubati farjilmarabaa isagana nijaasa fii dahiri lmadhabi haddaan qabanno wamaa yanjusu bidalika iyo wixii aan soo sheegnin nijaasooyina wixii ku nijaasoobay ayaa isna nijaasooyinka ka mid ah walaa yadhuru daahiroobi maayo shayun wax mina nijaasaadka ka midi bilistixaalati isbedelid ilaa shay-aanay laba shay mooyaane axadumaa midkood alkhamru weeye fa inahaa khamradii tadhuru waa daahiroobaysaa fa inahaa idan qalabat binafsihaa khallan markay u noqoto dahurad waa daahirooday wain khullilat haddii wax la dhex geliyana lam tadur ma daahiroobayso wa jildu lmaytati maytada haraggeedu oo siwa alkalbi waalkhanziir aya dafaar haraggii aan ahayn idaa dubiqa marka la megdiyo fa inahu yadhuru waa daahiroobayaa wayaxilu baychu iibkiisuna xalaal buu noqonaya fii axadi alwajhayni laba wej midkood haddii aan qabanno oo aan ku soconno waxau sheekhu leeyahay walaa yaduru shayun min nijaasaati bilistixaala shay nijaasooyinka ka mida oo isbedelu isbedelay ku daahiroodaa ma jiraan laba shay mooyaane istixaalada waxaa layaa tagayuru shayi can dabcihi wa wasfihi shaygoo siduu ahaa iska bedela istixaala waxaa la ydhaha waa shaygoo suurtogeli waaya sharci ahaanna waxay dhahan ama xagga istilaaxa taxawulu shayi wa tagayuruhu can wasfihi shayga oo ka gedisma ama iska bedela wasfigiisii masalan cayntii nijaasta ahayd oo isbedesho wax kale isu bedesha haddaba wuxuu yidhi laba shay ayaa haddii ay isbedelaan oy xaaladiisii hore ka guuraane nijaasta xaalad kale u guuraan daahirooba midi waa khamrada khamriga haddii ay nafteeda khal ahaan u noqoto oo ay markaa isbedesho oo wixii wax waalinaya waxaasoo dhamme ay ka baxaan waa daahiroobaysaa markaa waayo iska arki markaa xaaraannimada iyo nijaasada keenayay ayaa markaa meesha ka baxay haddiise wax la dhex geliyo ma daahiroobaysa bay yidhaahdeen haddii ayadoo wax la dhex geliyo ma daahiroobayso oo dee khamre markaa khal laga yeesho waa la diiday markaa iyadu taasi ma daahiroobayso waxaasaa weliba dib u nijaasaynaya baa layidhi ka labaadna waa haraggii bakhtiga oo aan harag ay iyo doofar ahayn marka la magdiyo isna waa daahiroobayaan waayo maymuuna neefgii alihaye dhintay ee rasuulku soo maray wuxuu yihi ay maymuuna lahayd waxaa lagu saqaysay maymuuna yani neef ari ah markaasay dhimatay markaasaa rasuulku soo iyagoo jiliyo su yihi war ma haraggeeda ku intifaacdaan oo magdidaan waa bakti baya rasuul allah war hi adibkee cunideedunba xaaraan noqotee idaa dubiqa alihaabu faqad tahura haragga haddii la magdiya waa daahiroobay ayumaa ihaabi dubiqa faqad tahura haragga layaali haraggii la magdiya waa daahiroobay baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi waxau sheekhu yidhi walaa yadhuru ma daahiroobayo shay-un wax min anijaasaati ka mid bilistixaalati isbedel ilaa shay-aani laba shay unba isbedelaa axadumaa alkhamru weeye fa inaha idanqalabat binafsiha khallan markay u noqoto tahurad waa daahirowday wain qullilad haddii wax lagu dhex turaan lam tadur ma daahiroobayso wa jildu lmaytati baktiga haraggiisu oo siwaalkelbi waalkhinziir ay doofaar aan ahayn idaa dubiqa marka la megdiyo fa inahu yadhuru waa daahiroobaya wayaxilu baycuhu iibkiisuna waa xalaaloobayaa markaa khilaaf ayaanu geliyay fii axadi ilqowleyni buuhi laba qowl midkood markaa nawowi wuxuu leeyahay tasxiixiisa wa ana alkhamra tadhuru idaa takhallalat binnaqli ila shamsi aw dil haddii aan markaa had laga qaado midhac la geeyo ama midhac laga qaado had la geeyo waa daahiroobaysaa wa ana bayca almadbuuqi jaa-izun shayga markaa la megdiyay iibkiisuna mid isaguna bannaan weeye halkana haddaba nijaasooyinka sidii loo daahirinayay ayuu naga gelayaa wuxu uhi waidaa walaqa alkalbu aygu aw ilkhinziiru doofaarka ow maa tawallada min axadihima ow maa tawallada minhum ow min axadihima midkood wixii ka dhashay ama labadood iska dhaleen fii inayn weel hadday afka geliyaan lam yatur ma daahiroobayo xataa yuqsala sabca maraatin ilaa toddoba jeer la maydho oo ixdaahunna bituraab midkood camuud lagu daray fain qusila haddii lagu maydho badela turaabi biljisi nuurada wilushnaan ama geedka ushnaanka laydha fa fiihi qowlaani baa ku suganoo asaxumaa anahu yadhuru waa daahiroobayaa weeye wain qusila bilmaa'i waxdow biyo keligii haddii lagu maydho fa fiihi wajhaani baa ku sugan axadumaa anahu yadhuru waa daahiroobaya wahaani laa yadhuru ka labaad ma daahiroobayo wa yujzi waxaa gudaya fii bowli lghulaami aladii lam yadcam aan quudanin raashin waxaa gudaya annadxu in lagu rusheeyo waxoogay biyo ayaa ku filan wayujzi waxaa gudaya fii gasli saa'iri nijaasaati nijaasooyinka intooda baaqiga maydhitaankeedana kalbawli iyo walkhamri iyo wanaxwimaa weeyaane almukaasaratu bilmaa'i biyo in lagu badiyo ilaa an yadhaba aharuhu ilaa inta ahartiisi iyo raadkiisi meesha uu ka baxayo walafdalu sida fadliga badnina an yagsila inuu maydho weeye alaaan saddex jeer wamaa shayga laa yazuulu aanu tegayni aharu raadkiisu bilqusli maydhiga aanu ku tegayni ka dami waa dhiiggiiy wanaxwi wahayrihi iyo kayrkiibe idaa qusila marka la maydho wa baqiya aharuhu ahartiisiiyo raadkiisii uu hadho lam yadurahu waxba markaa kaasi ma yeelayo waxau sheekhu leeyahay haddii aygu uu afka geliyo ay iyo doofaar iyo wixii labadooda iska dhaleen ama midkood xayawaan kale ka dhalay hadduu afka geliyo weel ma daahiroobaya ilaa toddoba jeer la maydho midkood camuud lagu daray waayo xadiidka aan soo sheegaynay midkiin weelkiisa waxa daahirin waa xadiid saxiixa marka ay afka geliyeen toddoba jeer maydho midkood camuud lagu daray kaas ayuu markaas ahaa haddii haddaba camuuddii laga daayo ama nuurad lagu daro ama geedka ushanaanka la yidhaahdo lagu daro laba qowl baa ku sugan buu yidhi ama saabuunoo kale ama shaambooy oo kale ama jaafeer oo kale wuxuu leeyahy asaxu waa daahiroobayaa waayo waa shay jaamida oo la faray in loo isticmaalo nijaaso wixii la macnaahay meeshiisii way istaagayaan muqaabilku wuxuu leeyahy ma daahiroobayo oo meeshiisa markaas ma gelayo ayuu leeyahay sidaasaanay markaas xoojinayaano waa la asaxu annahu laa yakfii hayru turaabi camuud waxaana hayni markaas ma gelayaan fii qusli lwuluuqi waxaa u afkageliyay maydhitaankiisa walaa qaslu amaaniina maraatin bilmaa'i waxda sideed jeer haddii biyo khalida lagu maydhana isagana ma gelaya bay yidhahdeen haddii biyo keliyain lagu maydho laba waj ayaa ku sugan axadum anuu yadhur waa daahiroobayaa bay leeyihinoo biyaha ka muhiimsan taaniguna wuxuu leeyahay ma daahiroobayo waana taa aynu tilmaannay ee ay markaas yidhahdeen asnawiyo inaanay sideed jeer xataa haddii biyo lagu maydho inaanay daahirinaynin kaasi waa nijaasadii muqalladada ahayd nijaasada mukhafafadaa yacni wuxuu leeyahay ilmaha yar ee inankaa weliba kaadidiisa in wax raashinana cunin laba sanana aan dhaafin isaga rushaynunbaa ku filan waayo markii nebiga inanka yar loo keenay aan raashinka cunin dhabtiisa ku gaaji nebigu biyo ayuunbuu ku shubay waxaanuu yidhi inanka kaadidiisa waa la yska rushayn inantana waa la yska maydhaya inanta markaa cid badan baan qaadin inankuna cid walba waa ku kaajaayo sidaa daraaddeed ayaa loo fudaydiyey nijaasooyinka intooda kale sida kaadidii iyo khamrigii iyo wixii la midka ahaa biyo in lagu badiyo ayaa ku filan ilaa inta asartiisa iyo raadkiisu uu ka tegayo saddex jeer in la maydho ayaana fiican buu yidhi wixii raadkiisu tegi waayo maydhidda ku tegi waayo sida dhiiggii oo kalubaa meeshii ka sii cas iyo wixii la mid a haddii la maydho asar yare ay ka hadho wax dhibahoo ay keenaysaay ma jirta buu sheekhu yidhi waidaa walaqa alkalbu aw ilkhansiiru markuu afkageliyo ow maa tawallada minhuma ow maa yuuladu minhuma ama wixii labadooda laga dhalay ow min axadihima ama midkood xayawaan kale ka dhalay fii inaan weel hadduu afka geliyo lam yadruma taahiroobayo xataa yuqsala ilaa la maydho sabca maraatin toddoba jeeroo ixdaahunna midkood bituraabi lagu daray fain qusila haddii lagu maydho badela turaabi biljisi macan taasi ayadu macna ay leedahay meesha ugu jirtaa ma jirta waa iska ziyaado markaa iyo walushnaani baa lagu maydhay fa fiihi qowlaani baa ku sugan asaxumaa anahu yaduru waa taahiroobayaa weeye wain qusila bilmaayi waxdow biyo keligii haddii lagu maydhana fa fiihi wajhani baa ku sugan axadumaa anahu yaduru waa taahiroobayaa weeye athani laa yadhuru wayujzi waxaa gudaya fii bowli lqulaami aladii lam yacam aan raashinquda aan nadxuru shaynun wayujzi waxaa gudaya fii qasli saa'iri nijaasaati nijaasooyinka baaqigooda maydhitaankiisa kal bawli iyo walkhamriba weeyaan iyo wahayrihimaa labadaa qayrkoode almukaasaratu bilmaai in lagu badiyo ilaa yadhaba aharu intuu raadkiisu ka tegayo wlafdalu sida fadliga badnaa